subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa shaacisay xilliga rasmiga ah oo furmaya shirka magaalada dhuusamareeb shir ay ka maqan yihiin hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada maamulka galmudug ciidamadii ugu badnaa ayay la ciirciiraysaa magaalo madaxda maamulka martigelinaya shirka looga hadlayo doorashooyinka dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa niyad sami ka muujisay hanaanka shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya uu soconayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lagu dulshaqaynayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee ay wadagaleen madaxda dowladda iyo dowladda federaalk soomaaliya maleeshiya beeleed hubaysan ayaa isku horfadhiya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya qaar ka mid ah madaxda deegaanada gobolka galgaduud ayaa ku eedeeyey maleeshiya beeleed ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida in ay xasuuq ka geysteen deegaanada gobolka galgaduud akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a dalka ruushka oo dad gaaraya kun iyo afar boqol oo qof la sheegay in xabsiga la dhigay iyo kenya oo aad loogu kala qaybsamay wax ka beddel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacada taarikhdu waxay tilmaamaysaa saddexda bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa shaacisay xilliga rasmiga ah oo furmayo shirka magaalada dhuusamareeb waxaana ay niyadsami ka muujiyeen shirkan iyadoo lagu dalshaqayn doono siday dowladdu sheegtay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee lagu saxiixay magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamul goboleedyada dalka ayaa dhammaantood xalay ku eeday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana halkaasi ka dhaxeeyay tan iyo xala shirar gooni gooni ah oo ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka shirarkan ayaa intooda badan diiradda lagu saarayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka waxaana inta badan ay dhinacyadu ka wada hadlayeen qaabka loo wajahayo shirkan la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xubnaha shirka u dhexeeyo ayaa waxaa inta badan diiradda saarayeen arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka si nabdoon amaba si hagaagsan shirkani ugu soo dhammaan lahaa waxaa la sheegay xalah in la filayey in uu halkaasi ka furmo shirka u dhexeeya hogaanka maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaana inta badan shirkan lagu falanqeyn lahaa arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka waxaa la aaminsan yahay weli inuu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamul goboleedyada qeyb ka mid ah gaar ahaan hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waxaana inta badan kulamadan diiradda lagu saari lahaa arrimahaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inuu ka gaashaantay qodobo uu doonayay hogaamiyaha maamulka jubbaland inuu soo dhex dhigo shirka ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug oo qeyb uu ka yahay gobolka gado iyo heshiis laga gaaro colaadda halkaasi ka jirta iyo ismaandhaafka maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk madaxdooda uga dhexeeya ee gobolkaasi ka taagan xilli madaxweynaha maamulka jubbaland uu dhowr jeer dalbaday in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya laga saaro gobolka gado ee koonfurta soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan qalinka ku duugay in matalaad saddex iyo toban kursi ah gobolka banaadir uu ku yeesho aqalka sare ee dalka taasi oo la aaminsan yahay inay aada u diidan yihiin hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland waxayna tani qayb ka noqon doontaa waxyaabaha uu hordhigaya hogaamiyaashaasi waa haddii ay soo hordhigaan shirka gobolka gada iyo arrimaha la xiriira maadaama labada dhinacba aysan ku jirin heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xalay oo la sheegay kulankan in la filayay inuu furmo islamarkaana lagu falanqeyn lahaa arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka ayaa waxa u baaqday rabitaanka maamulada puntland iyo jubbaland iyo codsi ka yimid hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo iyagu shalayba soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa la sheegay inay dalbadeen in kulanka dib loo dhigayo shirka furmidiisa islamarkaana ay daalan yihiin ayna door bideen inay xilligan nastaan waxay ahayd hamiinkii ugu horreysay ay seexdaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana inta badan ka dhacayay magaalada dhuusamareeb kulamo gooni gooniyaha oo xubnuhu yeelanayaan hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa qayb ka ahaa kulamada goonigoonida ah ee xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb waxaana la aaminsan yahay in shirka ay uga baaqdeen sababo la xiriira la tashiyo dhinacyada ay sameynayaan islamarkaana hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa ka wada hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka eh, shirkan uu u furmi karo iyo weliba sidoo kale mowqif midaysan oo ay la tagaan shirka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ka furmaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a hogaanka kale ee maamul goboleedyada ayaa iyaguna qayb ka ahaa shirarka goonigoonida ah ee ka dhexeeya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaana dhinac walba uu u qalab qaadanayay waxyaabaha uu la tegi karo shirka magaalada dhuusamareeb iyo weliba sidoo kale mowqifka adag ee uu istaagi doono waxaa sidoo kale dhinacyadu ay la tashiye la sameynayaan xubnaha iyo mas-uuliyiinta ku matal- ku- eh, ku heliya shirka waxaana hogaamiye walba uu dib ugu laabtay mas-uuliyiinta isugu jira la taliyaal xubno kale oo muhiim u ah xagga sharci- sharciga ah ee maamulka xildhibaano iyo wasiiro ku matelaya ama ku heliya shirka islamarkaana maamulkiisa ku matelaya shirka magaalada dhuusamareeb waxayna xubnuhu xalay oo ugu dambeysay usoo qalab qaadanayeen sida ay uga soo dhex muuqan lahayn shirkaasi ama mowqif midaysan ugu tegi lahaayeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay door bidayeen in xalayba kulamadaasi ay furmaan islamarkaana dhinacyadu ay goradda isla galaan lana falanqeeyo shirarka iyo weliba waxyaabaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka doorasho wadar ogola dalka looga qaban lahaa shirkan ayaa waxaa ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kadib cadaadis ballaaran oo uu kula kulmay beesha caalamka waxaase aqbalideeda hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland la aaminsan yahay inuu yahay iyana cadaadis ka yimid dhanka beesha caalamka beesha caalamka ayaa waayihii u dambeysay waxay safarro ku bixinaysay madaxda maamul goboleedyada xarumaha ay ku sugan yihiin waxay sidoo kale madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya kulan kula yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana kulamadaasi ka dhashay in shirka dhuusamareeb la isugu tago islamarkaana la falanqeeyo arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya oo xalay saqdhexe warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay door bidayeen in makhribkii uu furmo shirka islamarkaana waxa uu sheegay in dalab ka yimid hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland dib loogu dhigay islamarkaana wuxuu sheegay inay ku rajawan yihiin biri inuu furmo shirka ka dhacaya magaalada dhuusamareeb waa maanta inuu furmo shirka ka dhacaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug isagoo sheegay in shirkani uu noqon doono mid isku soo dhoweeya xubnaha siyaasadda isku haya ee saamilayda siyaasadda islamarkaana hogaanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ay kaga wada hadlaan arrimo la xiriira doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in mar walba madax- madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ay ka go-an tahay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wakhtigeeda ku dhacda islamarkaana dhinacyadu ay shirka isku hor fadhiisan doonaan goradana isla geli doonaan isla jiidjiidi isla jeexjeexi doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo sidii looga wada shaqayn lahaa doorasho wakhtigeeda ku dhacda Ee, ku talagalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo ee, lixdii maqhribnimo adigu een, madaxda oo daalanayd iyo hawshoo dib u dhacday buu dib ugu dhacay beri subax inuu furmo Ee, shirkanna waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayadaad la ayadayo shirkii toddobiyo tobankii sebtembar xamar kusoo gebagaboobay ee lagu gaadhay go'aamada doorashooyinka iyo horusocodka dalka beri subax waanu kolley saxaafadda halkan ee, war- wargelin ku siin doono een, hadday gelinka hore suurtogeli weydaan aanu fiidka oo kale aanu siin doono waanu jecelnahay mar walba inay nala wadaagaan aanu la wadaagno howluhu halka ay marayaan iyo shirarku si maadaama meel kastana laga soo weydiinayo halka shirki marayo inuu furmay een, waxyaabaha een, dhaqaaqay inaanu mar kasta dadweynaha meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba aanu ka haqabtirno halka hawla inoo marayaan waxa weeye waa marxalad waxaynu joognaa kala guur ah oo dalkeennu doorasho u hinqanayo waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro shacabka soomaaliyeed inay niyadsami ku seexdaan madaxdoodiiba halkan isugu wada timi waxaa laga filayaana waa wax wanaagsan sidii shirarkii horeba looga filayey waxaa laga yaabaa shirarkii samareeb kow samareeb laba inay ka adkaayeen ee kan caawa aynu rabno inuu noqdo samareeb foor aynu ka ambaqaadno halkan
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo sii hadlayey ayaa sheegay inay rajeynayaan in shirka magaalada dhuusamareeb ay ka- uu ka soo baxo waxdan u ah ummadda soomaaliyeed islamarkaana dhinacyadu ay diiradda ku saaraan arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu sheegay in shirkani uu noqonayo mid soo xooj- sii xoojiya heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ay gaareen islamarkaana waxa uu sheegay in lagu dul shaqaynayo heshiiskaasi wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhinacyadu ay ishor fadhiisan doonaan beri islamarkaana uu halkaasi ka furmayo shirka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug loo madarsan yahay waxa uu sidoo kale sheegay in warbaahinta iyo weliba shacabkaba ay la wadaagi doonaan halka shirku marayo iyo weliba waxyaabaha iska bedelay shirkan ayaa la aaminsan yahay in dhinacyadu ay gorodda isku gelin doonaan islamarkaana ay ka doodi doonaan arrimaha doorashooyinka dalka wasiirka warfaafinta oo sii hadlaya ayaa sheegay in shirkan uu noqon doono mar walba mid daba socda heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan islamarkaana waxa uu sheegay in inta badan diiradda lagu saari doono sidii heshiiskaasi loo dhaqangelin lahaa beesha caalamka ayaana dhowr jeer usoo jeedisay madaxda dowladda iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka inaan la aqbali doonin heshiis kale oo xilligan la galo islamarkaana ay doonayaan in laga wada hadlo sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii s- toddobiyo tobankii sebtembar xaaladdaas aad baa loo kala fogaa habka doorashada loo gelayo laakiin hadda waxaynu haysanaa heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar oo lagu go-aamiyey habraacyada iyo qaabka iyo nooca doorashadu noqonayo dhammaan waxyaabihii aasaasiyaadka ahaa waxyaabaha farsamada ahna waxaa lagu sii dhammaystiri weliba shi- heshiiskaasi wuxuu qiimo ku sii lahaa in labada aqal ee aqalka sha- golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ansixiyeen een, oo uu yahay arrin sharci ah xaalxaalka ama inta dhiman waxaa lagu dhammaystiri doonaa shirkeena inoo furmi doona berri subax Een, hadba halka xaal marayo iyo horumarka la sameeyana waanu la wadaagi doonaa warbaahinta iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan shirkuna sidaan idiin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo Ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo Een, runtii shirkaa uu ku baaqay ee, uu isugu yeedhay xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee, waxay ahayd in dalku hore u socdo doorashadiina la qabto lana dedejiyo een, doorashada oo ah aasaaska dimuqraadiyadda dalka runtii madaxweynuhuna aad buu u mahadsan yahay Een, horeba geed fadhi buu u ahaa haddana waxaa muuqata inuu geed fadhi yahay ee, oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo Een, runtii intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in maanta dhinacyadu ay shirkoodii ugu horreeyey yeelan doonaan islamarkaana diiradda lagu saari doono arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadar ogola wakhtigii loogu talagalay in ku dhacda faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe faysal cabdifaarax ayaa sii dheeranayay
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay kusoo waramayaan in weerar khasaare geystay uu xalay ka dhacay gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weerarkan ayaa waxaa la sheegay inuu yimi kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab la sheegay in weerar xoogan ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weerarka ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu si gaar ah uga dhacay bar kontarool oo ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa maamulka degmada balcad ay ku lahaayeen wadada lagu magacaabo yarow farxaan oo ka tirsan ama ka timaada dhinaca degmada jowhar islamarkaana gasha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerarkan oo saacado qaatay islamarkaana uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ay dadka deegaanku soo warinayaan waxaana lagu soo waramayaa in khasaarahaasi uu labada dhinac soo kala gaaray wararka aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in weerarkani uu ka dhashay khasaaraha ilaa iyo inta haatan la ogyahay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda mana jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerarka xalay ka dhacay gudaha degmada balcad oo intaasi ka dheeri ah maadaama uu weerarku dhacay xilli habeen ah faahfaahin dheeraada lagama helin weli ma jirto wax markaasi wara oo kasoo baxay maamulka hirshabelle iyo kan degmada balcad oo looga hadlayo weerarka khasaaraha dhaliyey ee xalay ka dhacay gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalmayaasha al-shabaab ayaa inta badan guulo ka sheegta weeraro iyo dagaalo ay la galaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana muddooyinkii dambe kordhayay weerarada al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maraya gobolada shabeellooyinka gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe waxaana dowladda ama ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay muddooyinkii dambe howlgalle ka sameynayeen gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay jirtay in ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamada amisom ay dhowr jeer dagaalo kula galeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaaladaasi oo labada dhinac ay guulo ka kala sheegteen
maleeshiya beeleed hubaysan ayaa isku horfadhiya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka saaka naga soo gaaraya deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya halkaasi inay isku horfadhiyaan laba maleeshiya beeleed oo maalmihii u dambeeyeyba halkaasi ku dagaalayay shalay waxaa deegaankaasi iyo weliba deegaano hoos yimaada ka dhacay dagaal aada u xun oo la sheegay inuu ahaa dagaalkii dagaal galay maalinkiisii saddexaad islamarkaana dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa labadaas beelood kala dhex fadhiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan militariga qeybta koob iyo labaatanaad iyo kuwa hay-adda nisa ee loo yaqaano nabad sugidda waxaana la sheegay in dagaalkaasi saddex beri waa afar maalmood ka hor markii bilowday ay ciidamadaasi isaga baxeen deegaankaasi oo ay dhex fadhiyeen lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaana lagu macneeyey kabixitaankooda in ay halkaasi ku dirirayaan beelo ka hub iyo saanad badan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya beelahan sida dadka deegaankuba soo sheegayaan waxay isku adeegsanayaan hubka iyo weliba madaafiic noocyadooda kala duwan waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in la maqlayo daryanka madaafiicda maalintii saddexaad ayay shalay isku laabteen ilaa haddana ma jirto cid ka howlgashay sidii dhibaatada loo joojin lahaa maamulka galmudug iyo ciidamada dowladda ayaa la sheegay in qaatil ay ka taagan yihiin kala dhexgelidda beelahaasi odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale iyaguna xaalad adag ka wajahay waxayna sida ay qaybtood simbo u sheegeen ka samreen in ay beelahaasi kala dhex galaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan uu ka qator dheer yahay mid la xiriira aanooyin qabiil amaba beeluhu ay isku dagaalayaan waxayna ku eedeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada waqtigoodu sii dhammaaday in xilligan dhiigga shacabka ay ka dhex raadinayaan boosaska ay ku fadhiyeen ee baarlamanka sida ay dib ugu soo laaban lahaayeen mid ka mid odayaasha dhaqanka ayaa simbo u sheegay in qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya ay gadeen hub aada u fara badan oo hadda ka mid a kuwa halkaasi dagaalka qeybta ka ah ama ka wada islamarkaana waxa uu sheegay in waayihii u dambeeyeyba odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanku ay ku howlanayaan sidii dhibtan loo joojin lahaa balse dhinacyo kale ay ka dambeeyaan weli waxaa lasoo sheegayaa saaka in ciidamadaasi iyo maleeshiyeedkaasi isku horfadhiyaan aagga deegaanka xanan buure ee gobolkaasi galgaduud waxaana mar walba la fili karaa dagaal halkaasi ka dhaca sidoo kale waxaa lasoo werinayaa saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maleeshiyooyin ay ka wadaan deegaano kale oo ka tirsan dhanka waqooyi ee gobolka galgaduud waxaa shalay deegaan u dhexeeya deegaano waa deegaanka lagu magacaabo kaxandhaale iyo weliba deegaan kale oo gobolka mudug ka tirsan oo lagu magacaabo saaxo inta udhexaysa waxaa la sheegay in lagu dilay ilaa saddex qof oo shacaba mas-uuliyiinta magaalada galinsoor ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in dadkaasi oo ka soo jeeday galinsoor ay dileen maleeshiya beeleed hubaysan oo degan gudaha dowlad deegaanka soomaalida islamarkaana waxay sheegeen in maleeshiyaadkaasi oo ku hubaysnaa hub iyo weliba hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana watay gawaari nooca dagaalka ah ay saddexda qof oo shacaba halkaasi ku dileen islamarkaana ay dib ugu laabteen deegaanada ay ka yimaadeen Eh, maamulka galinsoor waxay ku eedeeyeen ciidamadaasi inay yihiin kuwo degan eh, deegaanka saaxo oo ka tirsan gobolka mudug waxaana ciidamadaasi ay ka tirsan yihiin kuwa maamulka puntland waxaa sidoo kale sheegay qeybtood inay ka yimaadeen deegaanka kaxandhaale oo isagu ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida islamarkaana waxaa dhinaca kale eh, uu sheegay in halkaasi ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda inta badan deegaanadaasi waxaa kusoo laalaabta dagaalada udhexeeya beelaha waxaana saameyn ay ku yeeshaan dadka shacabka ee deegaanadaasi ku sugan iyagoo inta badan arrimahaasi eh, aysan jirin cid dhex gasha islamarkaana ku howlan sidii loo baajin lahaa dhiigga shacabkaasi ee dhowr iyo kontonkii sane ee lasoo dhaafay halkaasi ku dagaalamayay waa hagaagintaasina dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa ruuxii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray injineer kooshiire ayaa warka farsameynayay shaacireen ahay cidda warka iyagu seegay si manuusadan ka daalacan karaan nabadgelyo
maqal